gabdhaha ku nool degmada dhuuble ee gobolka jubbada hoose ayaa sanadadan dambe waxay xoogga saarayeen barashada iyo ku shaqaynta cilmiga caafimaadka iyagoo gabdho badan oo ku nool degmadaasi ay ka shaqeeyaan xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmadaasi islamarkaana loogu adeego bulshada degmada haddaba qaar kamid a gabdhaha dhakhaatiirta ah ee ka howlgala xarumaha caafimaadka degmada dhuuble ayaa ka warbixiyey shaqada ay u hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan magaciga waa nasre axmed xaaji waxaan ka mid ahay kalkaalisooyinka ka howlgala isbitaalka guud ee dhobley waxaan qabanaa shaqooyin badan oo kala duwan qaybta hadda aa ku sugan tahay waa qaybta matanatiga ama qaybta ee hooyooyinka markay uurka yihiin iyo markay umulayaanba ay imaadaan hooyada iyo dhallaankaan u shaqaynaa shaqooyinka aan qabana waxaa ka mid ah maxay aheedo waxaan qaabilnaa hooyooyinka uurka markay leeyihiin maanta hooyada uurka qaada ilaa iyo intay ka dhalayso waxaan kaloo qabanaa qaybta deliverygana waan sameynaa oo maxay aheed hooyooyinka waan ku umulinaa marka maxay aheyd gabdhaha walaalaha ee dhammaan waxaan leeyahay dhakhtarkiisa oo lagama dhargo waa de haddii la dhaho annaga ahaan ama haween ahaan kaalinta ay ka qaadato bulshada annagu ka ahaan haddaan kuu sheego waxaan ka qaadanaa waxaan nahay caafimaad waxaa jira haween badan oo aan dhibaatada haysta ama tacadiga haysta aan u sheegi karin rag oo annaga noo sheegaya waana doorka ugu weyn ee haween gabadhu inay waxbarato si ay u ogaato gabadha iyada la midka ah ee dhibaataysan koos haddaysan gabadhu helin waxay ku nafisto ama ay u sheegto wax dhibkeeday leedahay tacadigiina hayo waan daweynaa muxuu ahaaye soo dhaweyn badan bay naga helaan mulasooyin baa nagu jira oo haweenkii si fiican oo maasha allah uga dhaliya